iyadoo magaalada muqdisho uu ka socdo shir ay leeyihiin golaha wadatashiga qaranka islamarkaana lagu saxayo khaladaadkii ka dhacay doorashooyinka dalka ayaa haddana waxaa jira baaqiyo ka soo baxaya siyaasiyiin dalbanaya in la soco wixii hore loo indhasaabay sharcigana loo dhigay qoraal uu soo saaray mid ka mid a saxiixayaasha boqol soddon iyo shantii oday ee dhaqameed ee soo xulay ergooyinka soo dooranayay xildhibaanada ayaa waxa uu soo jeediyey in la saxo khaladaadkii la galay doorashada golaha shacabka boqor maxamed jaamac suldaan cumar oo ku sugan muqdisho ayaa waxa uu soo jeediyey isagoo fariintiisa u diray madasha wadatashiga qaranka midooda musharaxiinta iyo beesha caalamka dib u sixid kuraas uu sheegay in la boobay nuqul ka mid a war-saxaafadeedka uu soo saaray oo warbaahinta ay baahisay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu laabto kuraasta gobollada waqooyi ee muqdisho lagu doortay sida kursigii uu ku soo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guleed qadar oo kowdii bishii nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oday dhaqameedka cabashada muujiyey ee boqor maxamed jaamac suldaan cumar ayaa soo gudbiyey in la sameeyo sax ahaanshiyaha odayaasha dhaqanka boqol soddon iyo shantii saxiixe lana hubiyo kadibna doorashadu noqoto mid daahfuran madasha wadatashiga qaran ayaa saddexdii cisho ee lasoo dhaafay waxa ay la kulmeen saamilayda siyaasadda dalka iyagoo dhagaysanayay aragtidooda si loo soco khaladaadkii dhacay intii doorashadu socotay islamarkaana doorasho waqtiyeysan muddadana lasoo gebagabaynayo la shaaciyo ashtakada ay qabaan odayaasha dhaqanka beelaha qaar ee kuraastooda la boobay ayaa la sugayaa go-aanka shirka tendhada afisiyoni ka socda iyo sida uu u damiyo dabka siyaasadeed ee laga dhex shiday